noqdaynin ayaa inoogu dambaysay oo shaygii yaqiintii cafsigaa in lagu beeninayo alyaqiinu laa yazaalu bishaki alyaqiinu laa yazuulu bishaki yani labada lafdiba waa u yidhahdaan labada erayba laa yazuulu iyo laa yazaalu alaslu fi niyahina ahaara furuuxda kasii dhalanaysa wax ka mida ayuu ka hadlaya wاlaslu fi niyahina ahaara asal waxa waa biyaheena aطahaaratu daahirnima asal ah wlardi dhulka waxaa asal u ah ahaaro niyahay ku cabsado wasiyaabi dharka waxaa markaa asal u ah ahaaro wاlxijaara dhagxantana waxaa asal u ah ahaaro maadaama uu sheegay shayga in asalkiisa loo celiyo asalkiisa lagu bineeyo oo la yidhahdo alaslu baqaau makan cala makan ayuu wuxuu inoo tilmaamaya waxyaalaha qaarkood asalkooda waxyaalaha waxaa ka mid ah ashyaada sida markaa waxa weeye dhagxanta iyo yani dharka iyo biyaha iyo waxyaalaha kale lamidka ah sida markaa ciidda yani markaa doobada ashyaadaas oo dhan waxaa lagu dhisayaa in ahaara asal u tahay bini aadamka asal waxa waa ahaaro haddii la yidhahdo tuhur iyo najaaso keeba asal u ah waxaa la odhanaya ahaara asal u ah ilaa daliil cad ama yaqiin marka waxa weeye cad loo helo in shaygaasi nijaas noqday tahaaradii laga rari maayo oo sidii markaa najaasada loolama dhaqmayo maryaad heshay ama marya ayaa ku soo galay marya haddaanad ku ogeyn wax yacni nijaaso oo ku dhacday waxaad odhanaysaa waa daahir ruuxa najaaso sheeganaya waa khilaafu alasli asalkii wax khilaafsan buu sheeganaya bayine iyo caddayn bay u baahantay saas aawadeed dadka qaarkood waxay sameeyaan oo ah dharkay gaaladu soo sameeyeen ee cuscusub inay maydhaan tan noocaasoo kale waa qalab waayo dharkan waxaa asal u ah tahaaro inuu daahir yahay mar haddii waxa weeye bayine iyo caddayn aanad u haynin inuu nijaasoobay tahaaradii waa lagu xambaaraya waxaa lamida markaa ciidda waxaa laga mida markaa waxaw biyaha doobada ashyaadaas oo dhan waa caynka biyaad heshay biyihii waxa weeye tagayur baad ka aragtay waxaad garan weyday wuxuu ku tagayure waxaan bedelay biyaha waa maxay asalkii tahaarada ahayd baad ku dhisaysaa ilaa daliil cad aad hesho oo caddaynaya inay nijaasoobeen biyahani waxaad odhanaysaa waa aahir waa aahir ayaad odhanaysa xataa ashyaada yani najaasadu haalibka u tahay inay tanajasaan oo nijaasoobaan sida carruurta yar iyo waxyaala lamidka ah qawlka raajixa waxa weeye ahaara waa sala ilmo yar baa kusoo koray ama waxbaaba ka qoyan yani waxaa marka asal u ah ahaaro inuu daahir yahay in yani markaa la yidhahdo waa nijaasoobay oo nijaas baa marka uu leeyahay waxay u baahan tahay markaa daliil cad yaqiin marka haddaan yani wax cad loo haynin waxaa la odhanayaa waa daahir waxaana laga qaata xadiiskii mucaawiyat bn lxakam xadiiskii baa laga qaataa nabigu sala allahu alayh wasalam mala saxaabiga waaba ka shakiye xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam inantii uu awowga u ahaa ee inantiisu ay dhashay waa inan yar oo saddex sano jirta ayaa salaaddii isagoo dadka tujinaya ayay u timi dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam markuu salaadda istaagana waa qaadayey markuu rukuucana waa dhigayey markuu istaagana waa qaadayay markuu fadhiistana waa qaadayay markuu sujuudayay markuu rukuucayana dhulku dhigayay imaamu nawowida siduu sharxu muslimka ku sheegaayo xadiiska waxyaalaha laga istimbaaday waxaa ka mid a ana alasla fi istibyaani alطahaara asal inay caruurta u tahay طahaaradu daahirnimadu inay asal u tahay carruurtiina waxaa la ogsoon yahay in najaasaadkii aanu iska ilaalinayn haddana iyaday caynkaa tahayba asal waxa u ah yani ahaaro daahirnimo marka daahirnimadii baa la la weheshanaya ilaa wax xad oo daahirnimada kaa rara aada hesho marka waxa weeye calaa kulli xaal ashyaadana sidaas iyada ah ayaa loogu wadaya waayo ashyaada inaynu ku intifaacna ayaa loo abuuray ilahay waa waatuu yidhi waladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica ilahay waa ka idin abuuray lakum ay liajlikum idinka aawadin buu u abuuray wax alla waxa arlada ku sugan bimacnaa si a ugu intifaacdaan marka waxa weeye cala kulli xaal yani daahirnimada waa laga daliishanaya walaslu asal waxa u ah fii miyaahina biyaheena waxa asal u ah aطahaaratu طahaara ayaa asal u ah inay daahir yihiin ilaa wax cad aada hesho oo tilmaamaya inay biyahaasi najaasoobeen waalardi dhulkana waxa asal u ah طahaaro daahirnimo meel alla meeshii markaas kusoo dagata waad ku tukan karta aynama adrakatka asalaatu fasalli yani nabigu sala allahu alayh wasalam waa ki yidhi wajucilat liya alardu masjida wa tahuura arlada waxa layga yeelay meel lagu tukado iyo wax lagu tahaaro qaato lagu gebgabaysto ayaa arlada layga dhigay marka asalkii marka waxa way arladu inay daahir tahay ayaa xadiiskaasna laga daliishanaya fa aynamaa adrakatka asalaatu fasalli meel kastoo salaadu ay kugu haleesho ku tuko waxaa laga reebaya un meel markaa wax caddaynaya loo hayo inay najaasowday meeshaas waa laga reebaya wixii kale asalkaasaa la weeshanaya alaslu baqaau ma kan cala ma kan wasiyaabi dharkana waxaa asal u ah daahirnimo ayaa marka asal u ah saas aawoodee dharka lama maydhi jirin iyadooy jireen dhar ay gaaladu soo samayn jireen yani maradii cusub markaa lama maydhi jirin walxijaara dhagxanta waxaa asal u ayaguna saas in la eg tahaaro walaslu fi labdaaci walluxuumi wannafsi walamwaali lilmacsuumi taxriimuha xataa yajii'a alxilu fafham hadaaka allahu ma yumallu waalaslu asal waxa u ah fi labdaaci galmooyinka waxa asal u ah galmada dumar loo galmoodo ama wax kale loo galmoodo waxa asal u ah walluxuumi hilbaha waxaa asal u ah wannafsi yani nafaha waxaa asal u ah waalamwaali xoolaha oo lilmacsuumi markaa ruux yani dhiiggiisa la dhowray u sugnaaday waxaa asal u ah taxriimuhaa inay ashyaadaasi xaaraan tahay xataa yajii'a alxilu ilaa uu yimaado ay daliilu xilli daliilkii xalaalaynaya ilaa uu yimaado fafham fahm buu ku yidhi hadaaka allahu ilahay ha ku hanuuniyo waa khabarun yuraadu bihi adducaau maa yumallu waxa lagu yeedhinayo ilahay ha kugu hanuuniye fahm buu kugu yidhi wuxuu inoo tilmaamayaa waxa galmada la yidhahdo waxa asal u ah xaaraannimo waxaana laga qaadanayaa taas oo u daliila aayaddu ilahay yihi ladin waladiina hum lifuruujihim xaafiظuuna ila cala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fainahum gayru maluumiin faman ibtagaa waraءa dalika faulaئika hum lcaaduun aayaadkaasaa laga daliishanaya suuraة lmu'minuun iyo suuraة lmacaarij labadaba kusoo arooray sida looga daliishanayaana waxay tahay mu'miniinta ilaahay wuxuu ku ammaanay inay xubnahooda taranka ilaalinayaan oo dhowrayaan oo cid walba ay ka ilaalinayaan laba qole mooyaane yacni dumarkooda ay qabaan mooyaane iyo dumarkii addoommada ahaa ee midigtoodu hanatay labadaa qole mooyaane cid alla ciddii kale o dhan waa ka ilaalinayaan labadaa haddii ay u galmoodaan laguma ceebaynayo oo xubinta taranka ay uga galmoodaan meesha ubadka laga helo ee bini aadamku ka tarmo bay halkaa uga galmoodaan laguma ceebaynayo faman ibtaga wara'a dalika fa ulaa'ika hum lcaadun intaa wax ka dambeeya ciddii doonta kuwaasi waa xadgudbeen xadgudub bay ku dhaceen taana waxaa laga qaadanaya alasl fi lfuruuj yani xubnaha taranka waxaa asal u ah ama galmada markaa la galmoonayo waxaa asal u ah xaaraannimo wax daliil cadoo xalaaleeyey lahaye mooyaane wixii kale waxaa la odhanayaa xaaraannimadii baa la weheshanaya alaslu baqaau ma kan cala ma kan oo taxriim ah sidaas aawadeed haddii qofkii dumar ahayd oo kale isku qabto baynu xalayba soo sheegnay salow ma lagu meheriyey ma kuu xalaalowday mise kumay xalaaloobin waxaa la odhanayaa xaaraannimadii hore aad weheshanaysaa ilaa yaqiin cad oo inay kuu xalaalowday aada helaysa xaaraannimadii hore ayaad weheshanaysaa haddii waxa weeye laba daliil ku kulmaan oo shay baa waxaa la helay daliil waxa weeye laga fahmi karo in shaygan la banaynayo sida ilaahay waxa uu yidhi ila cala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fainahum gayru maluumiin marka laba hablood oo walaala ah oo addoommo ah ayaa ninkii gacantiisa soo galay labadaba waa mulkiyey cumuumka marka la qabsado waxay noqonaysaa in labaduba u banaanaanayaan inuu u galmoodo oo hanashada midigtiisu ay hanatay ugu galmoodo laakiin maadaama uu ilaahay yidhi wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila ma qad salaf oo laba habloodoo walaalaa in la kulmiyo oo guur lagu kulmiyo aynay banaanay lilkulyamiin in lagu kulmiyaana iyaduna waxay noqonaysaa mid aan banaanayn marka culamada markaa qaarkood ama saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen axallatumaa aaya wa xaramatumaa aaya labada hablood ee walaalaha ah ee nin keligii uu mulkiyey oo labadaba yeeshay aayadina waa xalaalaysay aayadina waa xaaraantinimaysay cusmaan ibnu cabaan iyo cali bn abi aalib baa labadaba laga soo wariyey inay saas yidhahdeen laakiin culamada muxaqiqiinta qaarkood waxay yidhahdeen sida shanqidiiba marka adaa lbayaanka iyo dafci haml idiraabka labadaba uu ku balballaadinayo labada hablood ee walaalaha ah milkulyamiin labada inuu ugu wada galmoodaa ma banaana ee mid ahaanun waa inuu ugu galmoodaan waayo qaacidadu waxay tahay alasl fi labdaaci ataxriim asal waxa u ah galmooyinka waxa la yidhaahdo xaaraannimo abdaac waa jamcu budci budcina laba shay labadaba waa la yidhahdaa budci laba shay labadaba waa la yidhahdaa sida kutubta luqadu tilmaamayso lisaankii aad ku arki karto xubinta taranka waa la yidhahdaa waxaa kaloo budci la yidhaahdaa galmada lafteedana waa la yidhahdaa wa fii budci axadikum sadaqa waxaa looga jeedaa jimaacii xalaasha ahaa galmadii xalaasha ahayd ayaa looga jeeda marka hadda waxaa laga tilmaamaya yani galmooyinkii baa looga jeeda marka alaslu fi abdaaci taxriim maadaama ay tahay oo asal ay galmada milku lyamiin hanashada midigtiisu hanatay ugu galmoonaya ta kale uma galmoonayo isagu ha ka dood laakiin labada yaanu u wada galmoon furuucda ka dhalanaysa waxaa kamid ah haddii ninkii iyo qofkii dumara isqabay gabadhi ay u timaado ama islaani ay u timaado ay tidhaahdo labadiinaba anaa idin nuujiyey oo naaskaygaa shaqdeen labadiinan isqaba labadiinaba waa idin nuujiyey hadday tidhaahdo waajib waxaa inay kala tagaan waayo sabab muxarim ayaa meesha yimi saas aawadeed nabiga sala allahu alayh wasalam markii ninku u yimi nin baa u yimi waxau ku yidhi ya rasuul allah islaan baa noo timiyo waxaa nagu tidhi adigii afadaada labadiinaba waa idin nuujiyey markaa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u tilmaamay inay kala tagaan kayfa waqad qiila buuli yani sidee u dhici kartaa inaad wada joogtaan iyadoo markaa la yidhi waxa ahaydeen qaar naas wada shaqeey oo naaska ku walaaloobay wahaakada marka calaa kulli xaal masaa'il badan baa baabkaas sidaas iyadaa usoo geli hilbaha waxaa asal u ah xaaraan inay yihiin oo hilibka inuu xaaraan yahayba asal u ah hilbaha uu shiiku sheegayana waxa uga jeedaa yani hilbihii markaa waxa weye la gawracay waxyaalaha noocaas ee hilibkaa buu ka tilmaamaya bimacnaa waxa weeye neefafka la qalay ama la gawracay ama hilibka ayaa asal waxa u ah taxriim oo ilaa la ogaado zakaatan sharciya in la gawracay ilaa saas iyadaa la ogaado yani markaa lama cunayo ama inuu uga jeedo yani waxyaalaha markaa la qalanaayo waxaa u asala xaaraan noqosho taas waxa weeye waa mid laga raajaxsan yahay waa daciif oo waxyaalaha markaa la qalanayo bimacnaa xayawaanaadka iyo ugaadha iyo ashyaada marka waxa wey waxyaalaha noocaas oo kale ah wixii daliil xaaraantinimeeyey aan la haynin waxay noqonaysaa in la cunaa inay banaan tahay ama ugaarsi ha ku banaanaato ama gawrac ha ku banaanaato taas iyadaaba asal ah waxaana soo gudagelaysa alaslu fi ashyaa ilibaaxa qaacidada la yidhaahdo ayaa markaa waxa weeye ay soo gudagelayaan yani ashyaadaas yani qalashada la qalanaya ay soo gudagelayaan cunitaanka la cunayo yani taas iyadaa bay soo guda gelayen culamada qaarkood waxay yidhahdeen haddii la arko neef marka inta la gawracay la tuuray meelaha iska yaala aan cidiba qalan saasoo kale waxaa markaa la odhanayaa yani waxa weeye lama cunayo hadday beledka markaa dad muslimiina iyo dad gaali wada joogaan yani lama cunayo waana sida nawowi oo markaa tilmaamo majmuuca ku tilmaamay sharxu muhadab lakin calaa kulli xaal taasi waxa weye waa wax la tuuray oo isagu waa xukun gaara lakin hilibka inta la qashay marka waxa wey yani sariibada yaalla isagu waa ka duwan yahay isagu asal waxa u ah ibaaxo inuu mubaax yahayba asal u ah saas aawadeed jamaahiir ahlicilmi waxay yidhahdeen beledka islaamka yani hilbaha marka waxa weeye yaalla dee waxa lagu qalay waxaa asal u ah inay xalaal yihiin xaaraannimadu waxay u baahan tahay daliil bay markaa u baahantay daliil ayay u baahantay masaladanna masalo ayaa jirta dadka qaarkood marka laga yaabo inay yidhaahdaan dadka ilbaha qala qaarkood waxa weeye diintay caayaan ama rasuulkay caayaan ama waxa weeye waa dad aan muslimiin ahayn markaa sidee la ysaga cunayaa wax alla wixii lasoo qalo iyaday jiraan dad waxa weeye gaalo ah oo murtadiin oo shareecada ka baxay oo rasuulka caayaya ama ilaahay caayaya oo qaarkood laga yaabo inay wax qalaan taa jawaabteedu waxay tahay ahlu cilmigu waxay yidhaahdaan beledka islaamka ah waxa markaa lagu qalo waxaa asal u ah ibaaxo shay yaqiinoo cad oo wax kamida ka rara mooyaane asalkaasaa la istisxaabaya yani asal waxa u ah beledka islaamka ama dhulka marka waxaway muslimiinta waxa lagu qalaa inay mubaax yihiin sidaas asal u ah mar hadday saasi asal u yihiinna asalkaas ayaa la istisxaabaya la weheshanaya maca dalik meesha markaa muslimiintu ay ku badan yihiin oo waxa markaa gaaladae joogaana ay yar yihiin meesha ay muslimiintu ku badan yihiin gaalada joogtaana ay yar tahayna iyaduna waa saasi leeg asal waxa u ah ibaaxo in waxa lagu gawrace lagu qalayaa ay markaa mubaax yihiin oo banaan yihiin sidaas iyadaaba asal u ah marka waxa weye calaa kulli xaal dadka markaa tashwiishka gelinaya beledada islaamka sida beledkeena oo kale waxyaalaha lagu qalaayo oo odhanaya qof markaa aan islaamnimadiisa garanayo oo aan diintiisa garanayo wuxuu gawracay mooyaane wax kale cuni maayo oo hilibba ku saabsan waxa weeye qowlka noocaasi waa qowl baatilah yani culamaduna markaa mid ay qabaan ma aha waana marka culamadu waa ka hadleen fi kutub ilfiqhi aad bay uga hadleen masalada noocaas ah ariga ku saabsan waxa weeye dad markaa gaalo ay waa ku dhex jiraan taasi waxaa la odhanaya marka waxa weye xukun ma keensanayso maadaama marka waxa way dadka gaaladihi ayna iyagu haalib ahayn maadaama beledku beled islaam uu yahay waxaa la odhanaya asal waxa u ah ibaaxa iyo asal u ah ibaaxadaana daliil cad un baa lagaga guuri karaa hadday laakiin caddaato hebel oo mursado aad garanaysaa wuxuu gawracay yani isaga waad ka baydhasa laakiin haddaanad garanayo hilibka markaa saliibada yaalluun ay tahay yani waxa weeye ama hudheeladaa lagu haya un ay tahay lama odhanayo mar haddaanan garanaynin cidda gawracday yani markaa ma cunaayo lama odhanayo markaasa noocaasi waxa wey waa halad yani ahlu cilmiguna saas iyada ah ayay u sheegeen inay sawaab ku tahay asal inay u tahay beledka islaamka waxa lagu qalayo ibaaxo taasna saasay u tilmaameen masalo kaloo shabahdana waa jirtaa oo waa masalada waxa weeye marka laga hadlayo nin baa wuxuu kala garan waayey gabadh ay naas wada shaqeen oo naas wada nuugeen iyo gabadh kalu kala garan waayey ma heblay ahayd mise heblay ahayd waxay culamadu yidhahdeen labada midnaba inuu guursadaa uma banaana labada midnaba inuu guursadaa uma banaana ama uu kala sixi waayey tii waxa weeye walaasha uga ahayd xagga naaska ay ka walaalo ahaayeen ay ka walaaloobeen iyo tii kale uu kala garan waayey yani guurka uu guursanaya labada midnaba ma banaana waayo mid waliba waxaa ka suuragala inay tahay tii ay naaska wada shaqeen mar hadday caynkaa tahayna labadaba waa inuu ka dheeraada laakiin ahlu cilmigu waxay yidhahdeen taasi waxa weeye waa marka mid iyo laba iyo wax kooban ay tahay laakiin waxa weeye magaalo dhan markaa dumarka jooga hadduu ka garan waayo oo u yidhaahdo gabadhii naaskaan wada shaqnay dee dumarka magaalada kama garanayaba hadday caynkaa noqoto culammadu waxay soo naqliyeen itifaaq la isku waafaqsan yahay in duma dumarka magaalada suu doono guursan karo waayo mashaqo iyo xaraj iyo dhibaato ayaa ka imanaysa haddii la yidhaahdo dumarka magaalada oo dhan iyaanu guursan masaladaasna ahlucilmigu saasay uga hadleen oo u sheegeen kutubulfiqhi oo dhanna waa ku taallaa nawowi baa ku sheegay markiisaga majmuuca iyo rawdada ibnu taymiya ku sheegay waxa wey majmuuc fataawaha yani culamo badan oo kalena markaysaga waa sheegeen oo kutubta marka waxawa fiqiga hadday xaawida tahay iyo hadday bayaanka tahay iyo hadday kutubta kale marka waxawe madaahibta kale tahay intaba markaysaga saas yadaabay yani ugu taalla marka sidaas aawadeed culamada qaarna weliba waxay sheegeen khilaaf inaanu ku jirin in dumarka magaalada kuu doono guursan karo iyadoo waxa weeye gabadha ay naaska ka walaaloobeen xagga naaska ka walaaloobeen ay kaga qaldantay marka waxa weeye maadaama markaysaga ay tahay yani iyadu wax naadira dumarkii magaalado dhanna marka waxa ayna wax maxsuuro kooban ayna ahayn ay fara badan yihiin xaraj iyo dhibaatana ay ka iman karto haddii la yidhahdo markaysaga waxa dhammaantooda ka dheeraado guurkooda diintana markaysaga waxa diin marka waxa yusri u saaxiib ay tahay ina diina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa halaba oo ilaahay yidhi wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj sidaas aawadeed waxay yidhahdeen ta noocaas ah yani waxa weye waa banaanaanaysaa oo waxay ka dhigan tahay bay yidhahdeen yani biyihii faraha badnaa ee najaasada yaray ku dhacday siday najaasadu muqtafare u tahay oo aynu wax kasoo qaad u lahayn sidaasoo kale ka dhigan tahy bay yidhahdeen saasoo kale ayay ka dhigan tahay oo gabadhaa dumarka markaa ku qaldantay faraha badan leh yani waxay ka dhigan tahay dhibicdaa nijaasta ahe biyaha fara badan ku qaldantay saasoo kale ka dhiganta dhiigaga iyo xoolaha ay dadka macsuumka ahee dhowrani leeyihiin waxaa asal u ah iyagana markaa xaaraannimo ayaa asal u ah nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada xadiiska bukhaari iyo muslim waxa uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam dhiigagiina iyo xoolihiina iyo sharafihiinu cirdigiina iyo sharaftiina inaad wax ka sheegtaan xaaraan bay dhexdiina ka tahay xurmada ay leedahay maalintii nantan ah oo carafa ay dhulkii nankan ah oo beledulxaraam ah oo maka ah bishii nantan ah oo dilxije ah xurmaday leedahoo kale ayaa ashyaadaas saddexdii leeyihiin dhiigagiina xoolihiina iyo markaa sharaftiina inaad wax ka sheegtaan oo bimacnaa bacdigiin bacdiga kale dhiigooda inuu daadiyo ama xoolahooda uu qaadoo dha'a ama khiyaameeyo ama inuu sharaftii sharaftooda wax ka sheego xadiis kale wuxuu sheegaya kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraam damuhu wa maaluh xadiiskaana muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka culamadu waxay ka qaateen asal inay u tahay dhiigaga muslimiinta inay xaaraan yihiin oo in la daadiya inay banaanayn xoolahoodana marka asal inay u tahay xaaraan inay yihiin oo in waxa weeye wax laga qaada aynay u banaanayn qaacidada noocaasay ahlucilmigu kaga markaa kala baxeen yaqiintaana waa la istisxaabaya ilaa oo waa la weheshanayaa ilaa daliil cad oo ibaaxeeyey la helo waxaa kaloo la mida dadkii gaalada ahaa ee yani la siiyey ammaanka la siiyey oo qof muslimi uu magan geliyey ama markaa heshiis muslimiinta ay wada galeen dadka ummadda waxna u xidha waxna u fura ee ahlu xalli waalcaqdi ah ama madaxda muslimiinta ay heshiis wada galeen ama ahlu dimo oo muslimiinta ku hoos nool yacni dadka noocaas ee gaalada ah iyagana waxa weeye waxay leeyihiin dhiigoodu waa dhowran yahay iyo xoolahoodu o xoolahooda in la dhaca ma banaana dhiigoodana in la daadiyaa ma banaana oo macsuumkii wuxuu uqaybsamaa macsuumun lidaati wa macsuumun ligayri macsuumun lidaati waa qofkii muslimka ahaa daati ahaantiisu macsuum u yahayo sharcigu uu u dhowray dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo cirdigiisaba macsuumun ligayri isagu laf yani markaa laf ahaantiisu wuxuu macsuum u yahay oo u dhowran yahay dhiiggiisa ma aha laakiin sabab kale oo ka baxsan isagoo ku tacalluqday oo la xidhiidha ayaa dhiiggiisa iyo xoolihiisuba u dhowrmeen waa magangelinta la siiyey wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma ablaghu ma'mana haddii ruux markaa mushrikiinta ka midi uu ku magangal weydiisto magangeli si uu u maqlo hadalka ilaahay uma ablighu ma'mana waxaa laga qaataa ayse muslimiinta ay yihiin oo inuu madax yahay iyo inuu ruux xir yahay iyo inuu lab yahay nin yahay iyo inuu gadig yahay markaa darajo sarreeyo inuu ruux darajo hooseeyo inuu yahay farqi ma kala laha yasca bidimatihim adnaahum baa sigu yihi sala allahu alayh wasalam saas aawodee umu hani sida u timi sala allahu alayh wasalam waa ina abi aalib made rumay ahaayeen markaase waxay tihi ninkii hebel la odhan jiray ee gaalka ahabaan magan geliyey waa maalintii fatxu maka in abu aalibna wuxuu leeyahay cali bay sheegaysaa waa ka caraysa saas aawadeed magaci magaciisa uga lex in abu aalibna wuxuu leeyahay waan dilaya nink ninkay magan gelisay wuxuu ahaa nin dimashigi dimashid dimaashi u ah oo bimacnaa waxa wey ninkii qabay bay walaala ahaayeen ninkaas markaa dimaashigeed bay magan gelisay markay sidaas u sheegtay nabiga sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ku yihi ajarnaa man qad ajarnaa man ajarti ya umihani waa magan geli waa magan gelinay ruuxaad magan gelisay umuhaniye bimacnaa ruuxaad magan gelisay waa magan gashan yahay dabcan uu dhacay taas yadaa culamadu waxay ka daliishadeen iska daa rage qof dumari hadday magan geliso gaalkii oo ay tidhaahdo magantay weeye in muslimiintu wax u geystaan oo ruux muslimi wax u geysta ama madax ha ahaado ama cid kale ha ahaadee inaanay u banaanayn sidaas iyadaa ahlucilmigu kaga daliishada marka taa waxa weeye magangalka ay dumar wax magan geliyaan qof dumar oo muslimadii ay wax magan gelisaa inay ansaxaysana waa la ysla ogol yahay addoonkaa culamada qaar isku khilaafaan oo yidhahdaan qofku haddaanu xor ahayn uu giddo yahay magangelkiisii ma ansaxayaayo ma suurtoobaya mise ma ansaxayo taa khilaafkaas culamada qaar waxay leeyi waa ansaxaya waayo nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam yasca bidimatihim adnaahum caadigood iyo ballankooda waxa u soconaya ka ugu hooseeya marka adnaahum buu gudagelayaa addoonkina calaa kulli xaal sidaa markaa dhiiggiisu u dhowran yahay qofkii markaa gaalka ahaa ee la magan geliyey kii markaa muslimiintu ay heshiiska la lahaayeenna waa la mid oo bimacnaa waxa weeye yani cahdigu u dhex maray oo nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man qatala mucaahidan lam yarax raa'ixat aljanna ruuxa marka waxa weeye muslimiinta mid heshiis la leh gaal muslimiinta heshiis la leh ama muslimiintu ay la heshiiyeen mucaahidan ama mucaahadan dila lam yarax raa'ixata aljanna jannada urteeda ma uriyo ka xadiidka saxiixna waxa uu tilmaamayaa goodi iyo waciid weyn ayuu sheegayaa taas yadaa buu tilmaamay xataa marka ahlucilmigu mucaasiriinta ahi waxay yidhaahdeen dadka gaalada ah diisayaasha la siinayo ama ogolaanshaha la siinayo ee waddanka muslimkaa inay soo galaan loo ogolaanayo oo madaxdii muslimiintu marka ay ogolaansho siinayaan taasa waxay ka dhigan tahay bimasaabati cahd yani cahdi marka waxa wey ayay la mid saas aawadee in wax loo geystaa ama la dilaa ama la dhaawacaa ama la dhacaa ma banaane xaaraan weeyaan haddii shaqo loogu yeedho markaa lala heshiiyo shaqada inay qabtaan iyaduna waa saasi leeg mucaahid buu noqonaya mucaahid ayuu noqonaya oo iyadoo marka hore ay ku fiican tahay shaqada in loo dirto marka waxa muslimiinta haddana waxa weeye haddii ay dhacdo dhacdo yani dad gaalo ah shaqadii in loo dirto hadday dhacdo dad gaalo ah shaqada loo diranayana shaqo banaan ay tahay waxay noqonaysaa marka bimisaabati cahd yani ballan marka waxa mid tilmaamaysa ayay noqon marka cala kuli xaal taasna markaa sidaas weya wاlaصlu fi labdaaci wاluxuumi asal waxa u ah fi labdaaci galmooyinka waxa asal u ah galmada waxa la yidhahdo waxa asal u ah ama galmooyinka iyo wluxuumi hilibada iyo wlnafsi yani markaa nafta waa dhiigadaa loo jeeda walamwaali iyo xoolaha lilmacsuumi ruux markaa sharcigu dhowray dhiiggiisa usugnaaday taxriimuhaa inay xaaraan tahay baa markaa asal u ah inay xaaraan tahay ayaa asal u ah yani cila min cilal shicr ayaa ku sugan tadmiin waxa la yidhaahdo oo waxa weeye baydka wuxuu ku tacalluqaa baydka kale awalkiisa ayaa khabarku ku dhacaya laakiin ceebta noocaas ah yani waxay yidhahdaan qaarkood dadka muwalladiinta waa loo cafiya xataa yajiia alxilu ilama iyo uu ka yimaado ay daliil lxilli daliilkii xalaalaynaya ilaa uu ka yimaado fafham hadaaka allahu maa yumallu fafham fahm buu ku yidhi hadaaka allahu ilaahay ha hanuuniyo wa khabarun yuraadu bihi ducaau jumla ducaaiya wy maa yumallu ay maa yumla calayka waxa lagu yeedhinayo ilaahay ha kugu hanuuniyo yumallu waxa weeye waa yumlaa baa looga jeedaa yumlaa ayaa looga jeeda واlأصل في عاadاtina الإbاحة حatى yجiءa صاrف الإbاحة واlأصل أصل waxa u ah في عاadاtina caadooyinkeena alإbاxaةu banaanaansho ayaa aصl u ah xatىa yجiءa ilama iyo u yimaado صاrف الإbاxة wixii ibaaxada markaa ka leexinaya ilaa uu yimaado shaygaasi banaanaanshaha wixii ka leexinaya ilaa uu yimaado oo banaanaansho ka raraya ilaa uu yimaado waxaa la odhanayaa inuu banaan yahay baa lagu xambaarayaayo asal u ah walaysa mashruucan min alumuur ayru ladi fi sharcina madkuur walaysa mashruucan ma aha markaa mid la sharciyeeyey ma aha min alumuuri umuuraha xaggooda mid la sharciyeeyey ma aha hayru ladii kii waxaan ahayn madkuurun lagu sheegay fii sharcina sharcigeenna lagu sheegay inoo tilmaamaya qaacidada la yidhahdo alasl fi lcaadaati alibaaxa marka waxa weeye laba qaacido ayaa jira qaacida waxay tahay alaslu fi lcibaadaati alxadru asal waxa u ah waxyaalaha cibaadooyinka ah inaynay mamnuuc yihiin oo aynay banaanayn ilaa daliil marka waxa weeye sharciyeynaya la helo cibaado in la sameeyo ma banaana daliilkii lagu banaysanayay ee sharciyeynaya ilaa la helo waayo waxay noqonaysaa cibaadadii daliil banaynaya aan la haynin waxay noqonaysaa cibaado bidca bidcaduna ma banaana iyakm ومxdثaت الأmوr faina kula mxdثaةi bdعة وkula bdعaة ضلالة وkula ضلالة في الناr wana xadيiث صحيiح qadarka ugu dambeeya وkula ضلالة في الناrna نasaa-i baa soo wariyay waana صaحيixo waa sugan tahay inta hore iyad waa iska maclu waxa kaloo marka kamida adilada xadiidku nabigu yuri sala allahu alayh wasalam man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun bukhaariyo muslim baa saxiixaynka ku soo wariyey oo ku soo darisiiya oo ku soo kordhiya umuuraha iyaga diinta waxaan ka mid ahayn waxa uu soo darisiiyey soo cusbooraysiiyey waxa uu yahay wax marduuda wax la celinaayo oon la aqbalayn maadaanu isagu soo degisiin ka warrane quruumo hore ay soo la yimaadeen oo waxaan bidcaysteen isagu ka markaa waxaan bilaabay amaamuday maba ahaba dad horaa markaa waxaan bilaabay oo soo darisiiyey laakiin isagu arrinkaa waa iska raacay un iyadoo lagu camal faluu soo gaaday waa ku camal falay marka anigu muxdiskii ma ihi oo ma soo darisiine hortaybaa la soo darisiiyey wuxuu saa yidhahda maxay noqonaysaa taana waxay noqonaysaa waxa weeye iyaduna waa bidca yani markaa aan maqbuulo ahayn marduuda waa bidco lamana aqbalay waayo nabigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey riwaayada muslim man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun ka sameeya shaqo aan amarka iyaga diinta waafaqsanayn shaqadaasi waxay tahay marduud raddun bimacna faclun bimacna mafcuul ay marduud waa mid la radinayo oo aan la aqbalayn ama ha soo darisiiyo ama markaa isagu ha soo darisiiyo ama cid ka horraysa ha soo darisiisee marba hadduu sameeyey waxaan shareecadii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waafaqsanayn wuxuu noqonaya waxaasi bidco lamana aqbalay saas aawadee shay kastoo bidca waa inaan lagu camal falin waayo bidcada markaa khayr kuma jiro waa shar waxaa laga soo roray saciid ibnu musayib inuu markaa inuu diiday sunnayaashii mutlaqa ahaa inuu tukado waktiyada la nahiyey oo la reebay isagoodna markaasaa ninka wuxuu ku yidhi an yucadibuni illaahu cala asalaa war ilahay ma salaad buu igu cadaabaya waa u jawaabo wuxuu yidhi yucadibuka cala khilaafi sunna sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam inaad khilaaftuu kugu cadaabaya bimacnaa waxa weeye waxaad ku cadaab mudanaysaa haddaad sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafto bidac la timaado walow khayrba uga jeedo dee sunnada khilaafkeeda weeye waxaa markaa ciqaabku ka imanaya waxaa jira beri nin waxa weeye maskaxda ka xanuunsanaya marka waxa markuu tukanayo ayuu wuxuu samayn jiray sujuudda ayuu marka aada ugu celcelin jiray ragcaddii laba sujuudood uma yeeli jireen sujuudo fara badan oo ragcaddii kastaba u yeeli markaasaa lagu yii ragcaddu laba sujuudood keliya waa inaad u yeesha kadaa sujuudahan badan markaasi oo ilahay sujuud maxaad ugu yeelanaysa ilaahay sujuudda maxaad ugu yaraynaysaa mala wuxuu maqlay dee sujuuddu waa fadli badan tay u maqlay marka waxa weeye calaa kulli xaal shayga lama imanayo waa inuu noqdaa shay markaa nebiga sala allahu alay wasalam sharcigiisi waafaqsan hadduu shareecadii nebi maxamed khilaafsan yahay walow khayrba uga jeedo dee wuxuu noqonayaa waxaan markaa la aqbalay marka shay kastoo cibaadaha waxaa lagu odhanaya maxaa u daliila waa in loo hayaa daliil aayad ama xadiid waanu fekerro saasaanu markaa waxa weeye garannay amaanu si ilaahay ugu dhawaada dee ma suuroobayso waa inay noqotaa shayga cibaadada ahi shay daliil looga hayo ilaahay ama rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ilahay waxa ui itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min dunihi awliya waxau ilaahay yidhi waxaad raacdaan waxyigii laydiin soo dejiyey xagga rabbi laga soo rogay kaa raaca walaa tatabicuu min dunihi awliya wax ka sokeeya ha raacina waxaanu ilaahay sharciyayn ha raacina qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah وyغfir lakum dunuubakum waxaad ku tidhaahdaa haddaa allah jeceshihiin aniga raaca marka jacaylka markaa ilaahay la jecel yahay waxaa daliil u ah oo calaamad u ah raacitaanka nebi maxamed sala allahu alayh wasalam la raacay saas aawadee shay kasta oo bidca waa in marka waxa la iska ilaaliya bidcadaasi marka ha ahaato bidco weyn ama bidco yar noocay doontaa noqoto waayo tayaqudeedu waa khatar waddada yari waddada weyn bay kugu rijaa bidca yaryaraysi male soomaalidu waxay yidhahan bahal hoose sakiir male yani waxa weeye mid waliba dhibaato baa ku gaadhsiinaya marka bidcadu waa khatar badanta ta yari ta weyn bay sababtaa qaata cabdillahi ibn mascuud saasuu cabdillahi ibn mascuud marka uu arkay dad masaajidka dhex fadhiyo oo si waageera oo goobaabina ufadhiya oo marka mid uu werdiga u laqimayo uu leeyahay kabiru mia hallilu mia sabixu mia boqol goor waxaa tiaa subxaana allah boqol goor waxaa tiaa allahu akbar boqol goor waxaa tiaa alxamdu lilah boqol goor waxaad tidhahdaan yani markaa tasbiix iyo takbiir iyo taali ashyaadaas amraya cabdillahi mascuud waxa uu ku yihi inakum ya ummata muxamed ma asraca halakatakum ummaddii nebi maxameday maxaa halaagiina ka deg deg badan weelkii nebigu weli ma burburin karku gashanayana weli ma duugaabin wuxuu yidhi waxaad ku sugan tihiin laba mid weyi ama diin diintii nebi maxamed ka wanaagsan baa haysataan ama albaab baadiya oo lagu lumo baad furaysaan u garanaya cabdillahi bn mascuud diin ka wanaagsan diintii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam inaynay haysanin laakiin wuxuu uga jeedaa waxay samaynayaan busabr iyo taqsiim bimacnaa ima wa ima marka waxa weya ruux muslim ma odhan karo yani diin iyo cibaado ka wanaagsan tii nebi maxamed baan haystaa ma odhan karo marka muxuu ku khasban yihiin dee inay noqoto ilaaba ilaa qaar albaab baadiya furaya markaasa yidhi ya aba cabdiraxmaan weliba wuxuu ugu daray nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu alayh wasalam qaar diinta ka murkudi doona oo sida leebku ugaadha lagu ganay uu uga murkudo uga baxo qaar diinta sidaa uga murkudi doona uga bixi doonaa inay jiri doonaan buu nebigu noo sheegay sala allahu alayh wasalam wallahi ma garanayo bu yihi badankiinu inaa qoladii tihiin yani wuxuu ka saadaaliyey nimankani bidcadan hadda ay la imanayaan waa bidca idaafiya waxay odhanayaan ma aha hadda niman xajraynayay ma aha niman marka awliye baryayayna ma aha niman tawasul markaa jaaha iyo xaqa iyo lagu tawasulo samaynayeyna ma aha niman ta'wiil sifaatka la awilo samaynayay ma aha yani waxyaalaha noocaase marka waxa weeye kumay dhicin laakiin maxay samaynayeen waxay samaynayeen tasbiix iyo taaliil iyo takbiir laakiin qaabkay u samaynayeen baa ahaa qaab sunnada khilaafsan waxay odhanayeen sax bay ahayd oo waa marka subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar iyo laa ilaaha ila allah laakiin maadaama qaabkay u odhanayaan qaab sunihii nebiga khilaafsan ay tahay waxay noqotay bidco kaysiyad iyo qaabkaa bidca marka waxaa la diidaya waa maxay waa qaabka khaldan in baa yidhi ba la yidhi marka isxaaq ma diidin xaaqda damaan diidin marka waxaa la diidayaa tasbiixda ma ahe waa sida tasbiixda loo odhanayaa la diidaya oo jamaacadan iyo waxa weeye qadarkan yani marka jamacan loo odhanayo iyo waxa weeye tirooyinkan la xadidanayo ee aan aayad iyo xadiis midnaba lagu xadidin qaabka wey waxa la diiday markaasay waxay ku yidhahan ya aba cabdiraxmaan cabdillahi mascuud bay la hadlayaan ma aradna bihi ma aradna biha ila alkhayr khayr waxaan ahayn ugamaanu jeedin muxuu ugu jawaabay sidaa khayr uga jeeda waa wanaagsanti miyuu yidhi maya ma odhane wuxuu yihi wakam min muriidin lilkhayri lan yusiiba ma fara badana ka khayr doonayo khayrkii aan haleelaynin ee ka ambanaya khayrki dalalku waa maxay waa ambashada ambado khayrkiibuu ka ambado meel kalba in ambaday halku maray waa ula eqoonaatay anigu arkayaan waddadii erigooda sayb marka waxa weeye khayr baad dad doonayaan oo khayrkii bay ka ambanayaan meel kalay qaadayan marka waxa weeye calaa kulli xaal ninkii taabiciga ee ka soo warinaya cabdillahi bin mascuud waxau yidhi waxaanu aragnay bu idhi badankii raggii xalqadaha fadhin jiray ee kabiru mia boqol goor allahu akbar dhaha boqol goor subxaana allah dhaha boqol goor boqol goor laa ilaha illa allahu dhaha raggii caynkaas ahaa waxaanu aragnay ra'ayna caamata ulaa'ika alxiraq yudacinuuna yawma nahrawaani maca alkhawaarij raggii xalqadaha fadhin jiray ee wardiyadaa samayn jiray qaabkoodu bidcada yahay waxaanu aragnay maalintii nahrawaan waa goobtii khawaarijta la dhigay meeshii la waray wey maalintaa markaa waxawe nahrawaan goobtaas iyagoo dadka khawaarijta ku soo jira aanu warmaha isdardaraynaan aragnay marka arrinku sheegaya cabdillahi bin mascuud baa dhab noqday oo yihi waxa weeye ma garanayo in badankiinu kuwii diinta ka murkudaya nebigu noo sheegay inaad bimacnaa wuxuu ka qiyaasay ama ka saadaaliye bidcadaa yar maadaama maantaba ay ku biiradeen iyadoo saxaabadii iyo culamadii markaa saxaabadu ay joogaan oo waktigiiba aanu fogayn in waxa weeye markaa bele dambana ay ka dambayso oo waxaweye bidcadaas bidca weyn ay saabi doonto marka asal calaa kulli xaal waxaa waa cibaadaadka yani waxa weeye xadri oo inay mamnuuc yihiin lama banaysanayo wax markaa dalil sharciyay mooyaan am lagu shurakaau sharacuu lahu min addiini ma lam ya'dan bihi illah yani waxa weeye shayga cibaado laga dhiganayo waa in daliil sharciyay lahayo sidaas aawoodee xadrada dad fara badan is samaynayaan waxa weeye waa bidca wax sharciyayna lama hayo aayad iyo xadiis toonna laguma hayo oo sharciya marka waa bidca dalaala wax allo wixii marka waxa weeye sunaha nabiga sala allahu alayh wasalam khilaafsan ama qaabka ha ku khilaafo ama xaqiiq ahaan ba ha ku khilaafee wuxuu noqonaya markaa bidca ayuu noqonaya caadaadka iyaga waxaa asal u ah ibaaxo shaygu hadduu caado yahay asalkeedu waa inuu banaan yahay marka waxa weeye shayga caadada ah ama mucaamalada ah ee aan cibaado ahayn taxriimka la xaaraantinimanaya wuxuu u baahan yahay daliil daliil xaaraantinimaya haddaan lahaynin waxaa lagu xambaarayaa inay banaan tahay caadada ama mucaamalada inay banaan tahay baa markaa lagu xambaaraya way alaabtu fi lcaadaati walmucaamalaati alibaaxa mucaamalaadka iyo caadooyinka waxaa asal u ah banaanaansho ayaa marka asal u ah culamada qaarkoodna waxay yidhahdaan way sii yar qaydaano waxay yidhahdaan alabtu fi lmanaafic alibaaxa walabtu fi lmadaar ataxriim waxyaalaha manaaficda waxtarka ah ee waxtaraya asal waxa waa banaanaansho wixii dhibaatooyin ahna waxa asal u ah xaaraannimo laakiin calaa kulli xaal labada hadal isma diidayaan waayo marka la yidhi mucaamalaadka iyo caadaadka waxaa asal u ah banaanaansho iyo haddii marka ay caddaato inuu yahay shaygani shay markaa dhibaato leh ama dhibaato faafi ah oo barax jiran aan wax nafcii wehelin wehelin ama dhibaato yani raajixa oo miisaan badan xaaladda noocaasa waxa weeye dee waa ka baxay ibaaxadii oo wuxuu kaga baxay dhibaatada badan ee ku sugan waana ta qaacidadu tahay ma kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam waxa dhibkiisu ka badan tahay dheebtiisa shareecada islaamka xaaraan buu ku yahay waxaana u daliila qaacidadaas qawluhu tacaala wa ismuhuma akbaru min nafcihima marka waxaa laga daliishanaya caadooyinka iyo mucaamalaadkaba inay ibaaxo asal u tahay qawluhu tacaala huwa aladi khalaqa lakum ma fi lardi jamiica lakumna waxaa laga qaadanayaa intifaaca markaa lagu intifaacayo daraaddii in lainoogu abuuray waxaa kalo u daliila xadiidka uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ma axalahu allahu fahuwa xalaal wama xaramahu allahu fahuwa xaraam wama sakata canhu fahuwa cadfun faqbaluu min allahi caafiyata xaakim iyo kayrkii baa soo wariyay xadiidkana waa saxiixiyey wakadalika waxaa kale oo quweeyey bazaar nawowi abubakr asamcani suyuuطi albani shawaahid kalena weliba waa leeyahay marka wejiga looga daliishanaya waxay tahay wamaa sakata canhu fahuwa cadfun wuxuu ka aamusay waxa weeye waa cadfi waa wax la dhaafay bimacnaa mubaaxa cadfi waxaa looga jeedaa ibaaxa asliya ayaa looga jeeda oo ibaaxada waxaa loo qaybiya ibaaxa asliya wa ibaaxa sharciya ibaaxa asliya waxa weeye waa wixii daliil xaaraantinimeeye aan lahaynin bimacnaa asalkii ibaaxada ahaa baa la weeshanaya o waxaa la yidhahdaa ibaaxatun asliya ayaa la yidhahdaa macnaa waxaa la yidhahda ibaaxa sharciya ibaaxada sharciga waa maxay waa wixii khitaab baneeye in la hayo bimacnaa waxa weeye daliil gaara oo ku soo arooray banaanaanshihiisa haddii la hayo waxaa la odhanaya waa ibaaxa sharciya ayaa la odhanaya marka asla waxaa laga qaadanaya ibaaxa asliya ayaa laga qaadanaya daafiyada ayaa laga daysha waxaa kale uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum wuxuu soo maray iyagoo dirtii markaa timirta isku bacriminaya waxa carabtu ay yidhahdaan talqiix ama ta'biir taa iyadoo samaynaya ayuu soo maray oo ubixii markaa waxa weeye timirta nooca lab ubixiisiibay waxay ku tallaalayaan nooca dadig dirtii timirtu waxay u qaybsantaa ama nabaataadkuba mid waliba wuxuu u qaybsamaa labiyo dhadig labiyo dhadig buu uqaybsama marka waxa weeye ubaxa markaa timirta nooceeda lab waa in lasoo qaadaa waa in lagu garaaca waa in lagu tallaalaa timirta nooceeda dhadig taa waa in lagu tallaala marka taa la sameeyo waa timirtii dhalaysa sidaa iyagoo samaynaya bu arkay markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam uu ku yihi law lam tafcaluu lasaluxa male uu malaynaayo ayuu nebigu wuxuu ku yidhi haddaydaan sidaa yeeli lahaynna haddaydaan waxba isku bacrimin lahaynna iska agaagi lahayn markaasay ka gaabsadeen oo sanadkaas waxba timirtii isumay tallaalin timirtii adeena si fiican u bixi weydey markaasay nabiga u sheegeen sala allahu alayh wasalam markaase ya rasuul allah saasaanu samayn jiray timirtu waa noo dhali jirtay saasaad nagu tidhi law lam tafcaluu lasaluxa dabaadna marka waa waa iska daynay timirtii waxa waa dhali weydi si fiican bay u dhali weydi markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam ku yihi antum aclamu biumuuri dunyaakum umuurtiina adduunyada idinka u aqoon badan bimacnaa waxaan sharciga iyo waxyiga idinka sheegayo xagga ilaahay akbara ama wixii adduunyada ku saabsan idinka u aqoon badan waxaa looga jeedaa mucaamalada noocaasi ama caadada caynkaasay samayn jireen ayaa laga tilmaamaya waa u aqoon badiyey lakin xadiidkaa lagama daliishanayo in la yidhaahdo yani siyaasadda iyo xukumka iyo umur ummadda maamulkeeda yani waxa weeye antum aclamu biumuuri dunyaakum u nabigu yidhi si shareecada aan la isugu xukumin oo looga markaa looga muruxsado taasoo kale lama oran karo waayo waa taxriif adiladii sharciga la taxriifinayo o la bedelayo taxriifka adilada sharciga in la bedelaana mid banaan maaha wa caadat lyahuud yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih markaa sidaas aawadeed